dibadbaxyo ka socday magaalada minneabolis ee dalka maraykanka oo lagaga soo horjeeday dil askari caddaan ah uu u geystay nin bulshada madow ee maraykanka kasoo jeeda ayaa isu bedelay rabshado iyo bililoqo loo geystay laba dukaan oo waaweyn oo ku yaala koonfurta magaaladaasi haddaba wariyaha iyaga v o a da ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa goor dhoweyd warayste liibaan xuseen oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugnaa goobta ay bililiqada iyo rabshaduhu ka socdeen maxmuud run ahaantii hadda waxaan taaganahay meesha u dhexaysa targetka iyo cafoodka dhexdooda waddadana ay tahay waddadii leg street iyo haywaanta meesha iska jiraysay meesha waxaa buuxiyo dhaafay zaxmo aad u baran aad u badan gawaari aad u faro badan dadyow oo runtii banaanbaxayay waddadii leg street booliisa halkii ay shalay ay ku banaanbaxayeen ay taagan yihiin qaarna ayaa waxa ay haatan ay bilaabatay in ay jibiyaan targetkii halkaa ku yaalay targetkaasi gudihiisa ayaa loo dhacay wax allaala wixii ku jiray gawaarida ayaa lagu soo gursay sidaan ula yaableen indhahayga hadda waxaa haya in targetkii dadka goobjoogayaal gudaha galay ii sheegeen inuu targetkii soo faraaqooyo wixii muhiimka ah oo dhan laga qaatay wagart liban marka dadka wax beeliqaysanaya ama dadkii banaanbaxayba amase waa dadkii banaanbaxaya dadaan ahayn oo kale mascadda wixii dhan baa isku qasmay kuwii banaanbaxayey iyo kuwii meelaha taagnaa iyo kuwii xaafadaha u dhowaa degnaa intii oo dhan ayaa isku soo baxday cid allaale ciddii meesha geli karta ayaa gasha waxay rabaan ayaay ka soo qaadanayaan dukaankaasi qof walbana waxbuu ka soo qaata uu soo orda qaar ayaad waxaad ujeedaaba gawaarida inay soo buuxsadeen oo oo aad gaarigooda xataa meel ay ka galaan aysan haysan si ay usoo billiqaysteen dukaanka targetka waa gartay liban marka dadka wax billiqaysanaya ad arkayso waxaad sheegtay inay baabuur alaabta ku raranayaan ciidamadii nabadgelyada ee booliisku iyagu goobta kama dhawoomayaan mase kama muuqdaanba
waa taan la yaabay maxmuud ciidamada booliiska waxay hor taagan yihiin dadkii mudaaharaadayay ayay hor taagan yihiin waddadii leeg ayay taagan yihiin dhinaca booliiska ilaa iyo haatan booliis yimid ma laha haatan waxaa indhehayga qabanayana in la jibiyey dukaankii kale oo ahaa cafoodka oo ay dadku ay soo daadguraysanayaan ayaan u jeedaa mascade
dukaankii marka kii targetka wuxuu ahaa kii dharka iyo cunadaba lagu wada iibinaya kanna cunto keliya baa lagu iibiyaa oo oo cafoodka loo yaqaano marka dadku maxay maxaad arkaysaa maxay qaadanayaan
waxaan u jeedaa indhahayga hadda haya dhalinyaro ay soo qaateen caagagii runtii caanaha ku jiray qaar ayaa wataa bokiso jibs ah qaar ayaa wataa soodhooyin qaar ayaa wataa alaabta maaragtay maalmaha fourth of julyga ay la tuuraan oo bularka ay sameeyaan qaar ayaa soo qaatay haatan indhahayga waxa ay hortaagan nin gaari wata gaari weyn oo ku soo buuxsaday alaabta loo yaqaano dhaybarka carruurta loo xiro ayuu mataqaanaa gaarigiis kusoo buuxsaday run ahaantii qofba intuu gaari kara ayuu mataqaanaa kasoo qabsanayaa meeshani dadka ayaa fara badan haddaad dhinacan fiirisid qaar baa wax la soo orda dhinacan haddaad fiirisid dadkuna run ahaantii qaarba ayaa sii ordaa waxay kasii ordayaan lama yaqaan haddaan fiiriyano booliis uma jeedo waxaa dusheena taagan diyaarad helicopter ah aan u malaynayo inay tahay fox news ama channel five waa gartay liban marka waxaad sheegtay dadku inay isdaba cararayaan qolo wax qaadanayso qolo ay meesha ka hordayaan dadka wax billiqaysanaya marka ma dadka madowbay u badan yihiin ma caddaanka ma ku jiraan soomaali ma ku jirtaa iyay isugu jiraan dadka wax billiqaysanaya dadka wax billiqaysanaya madow keliya ma aha caddaankiyaa ku jira soomaali baan ka dhex arkayay kuwa ay wax la soo baxeen ay la soo ordayaan hablo soomaaliyadaan arkayay waxaa kaloo aan arkaya wiilal soomaaliyeed marka ma aha oo keliya madowga billiqada maanta keliya ayaga ma aha waa qof walbo meesha jooga ayuu intuu galo dukaankaasi ay wuxuu rabo ka soo qaata ma aha ma la dhihi karo madow keliya intaa in shayda arkaysay waa qof walbo ayaa mataqaanaa caddaanka ha ahaado qof walba ayaa mataqaanaa mascade dukaankan maanta wax ka soo qaata waa garta laakiin dhinaca kale waxaan la socdaa dadku markii hore banaanbaxa si nabadgelyaha in ay ku bilaabeen oo saldhigga booliska oo ku ag yaala targetka ay ku banaanbaxayeen waxaa muuqaalada ka arkaynaa in saldhigga booliska dushiisa ay ciidamadu saaran yihiin iyagoo tuuraya waxyaabaha loo yaqaano tiir gaska ama dadka wax ka ilmaysiyo kale ay tuurayaan marka miyay jirtaa ama aad arkaysaa oo ay ku muuqanayaan dad ugu yaraan isku dayaya ama banaanbaxayaashii ahaadeen ama cid kale ahaatee dadka wax beleeqaysan inay hor joogsadaan oo beleeqada ka joojiyaan
maya ma sacde uma jeedo qof qof hor istaagaya leh waxaa naga dhiga uma jeedo haatan qof walbow siduu wax ku qaadan lahaa uu sii ordi lahaa ayuu falkeeda ku jiraa halkan haatan waxaan yar u dhowaaday taargetka waxaa ii muuqataa in dad aad u fara badan halka ay kusii yaacayaan ma garanayo waxaa ka socda laakiin gudaha ayaa lagu sii ordayaa marna waxaad arkaysaa dadkiiyo soo yaacaya laakiin haatan waxaan u jeedaa inay ka dhammaatay alaabtii badneed meesha nin ayaa haatan wuxuu soo wataa alaab yaryaroo sida kuwa carruurta geemamka ay ku ciyaaraan bokso ayuu soo wataa indhahayga hadda ay hayaan oo cag maraya
waa tahay liban aad baad u mahadsan tahay waxaan ku rajaynaynaa amni iyo nabadgelyo adiga laftaadu inaad is-ilaaliso maadaama xaaladdu ay halis tahay oo ay dhici kartana in dadku ay dadka kale dhibaateeyaan marka waxaan ku leenahay digtoonow nabadgal saaxib aad baad umahadsantah hadalkaasina waxa uu u dambeeyey liibaan xuseen oo ah saxafi madax bannaan waxa uu warrameeyey wariyahayaga maxamuud mascade